ka hadlay weerarkii maanta ka dhacay agaarka xarunta madaxtooyada ee maamulkiisa waxna uu mar kale ku celiyey baaqiisii ahaa in lala dagaalamo ururka al-shabaab meel kasta oo ay joogaan cashe ibraahin aadan oo kula hadashay qadka taleefonka ee magaalada baydhabo ayuu u faahfaahiyey weerarkii maanta dhacay in la dilay iyo in la qabtaa laga dhigay ilaahana mahad iskale waxaana iskale mahaddaas geesiyaasha ciidamada oo oo ka ka hortegay kuwa amisom iyo kuwa soomaalida runtii ilaahay aana mahaddaas iskale ilaahan u mahad celinaynaa ilmo yar yaroo lasoo qalday oo meelay u socdaan ee waxay ka socdaan aanan ogeyni ahaayeen marka weerarka uu dhacay dabcan waa xafiiskaad ku shaqaysid hadda rasmi ahaan aad ku shaqaysid xafiiskaaguu ahaa sida naloo sheegay marka marka uu weerarkaasi dhacay adiga xagee ku sugnayd meesha gurigan joogay aniga oo gurigan xafiis iga laakiin meesha laga soo galo jackpointiga nimanka dhaqarqabiyaasha looga hortegay hade meeshaasayna yimaadeen oo markii hore way soo dhudhuunteen oo meeshaasay yimaadeen runtii si fiicanna waa looga hortegay ilaahay aana mahadda iskale mahaddaasna waa iskale ciidamada amisom iyo kuwa militariga iyo booliiska oo dawladda ayaa mahaddaas iskale iyo ilaalada madaxtooyada dadaal badanaa laga galay waa la laayay intii soo harteen waa laga qabtay marka weerarkaasi dad ilaa sideed qof gaar ayaa ku dhintaa la yidhi oo qaar ka mid ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday marka dadkaas dhintay xaggee joogeen wallahi horta dadka hadda dhintay aniga dad un checkpointiga dad meesha checkpointiga marayay inay ku dhaawaceen oo de markii dambena ay dhinteen waa la ii sheegay intii kale horta wax dhintay ayagaa meesha kura dhinteen dadna waxay ku dhinteen baabuur ay qaraxa inta kusoo uruuriyeen oo laga qabtay markii dambena baabuurkana in banaanka looga bixiyo oo dadka laga dheeray inta la damcayna dadkii baabuurkaas bixinayayna waa ku dhinteen marka dadka dhintay saasay ahaayeen marka mudane shariif xasan muddooyinkii u dambeeyaba magaalada baydhabo aad joogtay degaano ka tirsan gobolkana safaraad ku maraysay oo qaar ka mid ah ay hareeraha ka joogaan ururka al-shabaab marka weerarkan hadda lagu soo qaaday degaanka aad ku shaqayso ama goobta aad ku shaqayso maxaad cabir ku bixin lahayd walaali horta dadkan dad fiican maaha dad aanan dadkana ka naxaynin diintana ka naxaynin oo diintana dhibaateeyey dadka dhibaateeyey dalka dhibaateeyey waaye shabaabna maba la dhigi karo waa al-khushash waa waxa rabsho iyo dhibaatoon ka shaqeeya oo waxay sameynayaan aan la garanaynin dee horta ummadda la qalday oo dhallinyaradaana waxaan leenahay ilaahay ha kasoo hanuuniyo haddee kuwa adduunyada inta dembiga kasoo galay oo meelaha inay ku dhuudhuuntaan oo soomaaliya dawlad la-aan ahaato dadkan dadaad iyo dilid inay ku hayaan raban ilaahay hanaga qabtaan leenahay in laiska celiyo waxaan hayn male ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogta ani waxaan lehay nimankaas ha laiska celiyo qoryaha ayaga haystaan uuna keliya ma qarxaan qoryaha kalena waa waxbay dilayaan ha laiska celiyo in laiska celiyo waxaan hayna male waxaana rajeynaa un hadda un laga adkaaday ciidamada amison iyo ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda dadaal badan ay sameeyeen inta dhimanna waxaan leeyahay aniga hala dhamaystiro waana la dhamaystiri doonaa muddo dhow haddii ilaahay idmo waxaad markaa ka warantaa maamulka aada madaxweynaha u tahay shariif xasan sheekh aadan diyaar garow intee la eg ayuu uga jiraa in qaraxyada ka dhacaya degaanadaasi in aad ku yaraysaan oo mar haddii maamulkiinin uu yahay maamul curduna oo hadda uun madaxa soo qaadaya si uu maamulkiini u hanaqaado dadaalka aad ka gasheen ka maamul ahaan in qaraxyada maamulkeeni iyo ciidamo badan oo hadda isu soo diyaariyey oo hubkooda wato oo u diyaarsan inay shabaabka iska celiyaan oo badana waa jiraan annagana waxaa naga go-an inaan abaabulno ka maamul ahaan ummadda soomaaliyeed oo saddexdan gobol wuu karay dhibaatooyin badan buu ku sameeyey waxayna aaminsan yihiin maanta inay iska celiyaan nin damboo shabaab ka dhuuman doono ama ka cabsan doono lama arki doono shabaab waa la iska celinaa biidn illahi alkariim qaraxaasi kadib xaaladda guud iyo jawiga guud ee magaalada baydhabo maxaa ku cabiri kartaa waa sidee magaalada baydhabo aad iyo aad bay ufiican tahay way ogaadeen in shabaab la iska celin karo diin iyay kusoo gabadeen inaysan diinna wadin hadda waa la ogaaday marka hadda fidnada iyo dhibaatada ay la wareegayaan biidn illahi alkariim ayagay kusoo hari doontaa dadka gobolka degana waa u diyaarsiin inay iska celiyaan waana la iska celin doonaa meelaha ay ku dhudhuumanayaanna waa loogu tegi doonaa biidn illahi alkariim shariif xasan waxaa naloo sheegay dadka ku dhintay qaraxii maanta dhacay dadka dhintay inay ku jireen laba ciidan oo ka tirsan ciidamada amisom gaar ahaan wadanka ethoobiya ciidamadooda ee halkaasi jooga tirada adiga kusoo gaaraysa dadka dhintay waa imisa wallahi ciidamada amison hadda anigu lamatay laima sheegin waxaan leenahay walaalahan waaye dhiigooda ay noo soo xureen kolba un ayaga hadda in anagna difaacaan ay u joogaan ummadana way difaaceen dadaal badanna waa ka sameeyey wax badana way ka dileen insha allah waxaan aaminsanaha ina inta dhiman ay dhamaystiri marka waa imisa tirada ciidamada amisom maanta qaraxa ku anigu ma amisom hadda laba ka dhimatay l laba ka dhimatay laima sheegin ciidamada amisom kolley un aniga mar aan maqlay hal qof baan maqlay kaa naftiisa hataa ma hubo sida runtiya marka waxaana rajeynaha inaysan waxba ka dhiman ayagoo nabada ay difaacaan marka tirada guud ee dadka dhintay maxaa lagugu soo gaarsiiyo o lagugu sheegay aniga kuwa baabuurka oo banaanka ku banaanka u bixiya ku qarxay iyo dadka kale oo dhintay sideeduba shacabkan hal qof baan maqlay laakiin kuwa dhaqarqabayaashana saddex ay ahaayeen inta dhimatay marka dad saas way dadka dhintay marka tiro guud ma lagu siiyey oo dadka dhintaya afar qofood baa dhimatay iyo dhaqarqabayaasha oo saddex ah marka waa toddoba inta adiga kusoo gaartay od og tahay intay soo gaarteen waa toddobadaas
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo u warramay